Kadib markii degmada Afgoye ku soo batay qashinka lagu shubo waddooyinka kuwaas oo saameyn caafimaad ka dhalata iyo nadaafad darro, bahda maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ayaa amarro culus ka soo saaray gaadiidka qashinka ka soo qaadaya Muqdisho haddana keenaya duleedka degmada Afgoye. Gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo arrimaha bulshada gobolka Shabeellaha Hoose oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenada degmada Afgoye iyo saraakiisha amniga ayaa kormeer ku tagay waddada u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgoye. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Afgoye Mahdi Axmed Xasan ayaa ka hadlay dhibaatada qashinka uu ku hayo dadka.
madaxda gobolka noogu timid ee degmada noogu timid waa u mahad celinaynaa dadka waxaan faraynaa marka wadadan isticmaalo ama afgoy nawaaxigeeda wadada in laga mamnuucay in geesaheeda qashina la dhigo lana dego dadka beeraleyda iyo dadka qashinka meesha ku shubo inta badana ka imaada xamar ilaa ceelasha biyaha qashinka inta kasoo qaadaan keenaya wadada qarkeeda waxaa la farayaa in lagala wareegi waxaa loo sheegayaa in lagala wareegi doono wada gaa- baabuurta ay wataan ayagana ay xabsi mudan doonaan wadada waa inay heshaa space lagu shaqeeyo amnigana laga sugo ilaa konton mitir ugu yaraan ilaa boqol mitir intaas waa in la helaa ciddii hadda kadib ayagoo qashin ku shubaysa la qabtana een, waxaan laamaha amniga faraynaa inay gacan biri ku qabtaan Gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Shabeellaha Hoose Cabdiraxmaan Cali Maxamed ayaa dhankiisa isna ka hadlay.
waxaan u nimid inaan amar cad ka bixinno foolxumada aad u jeeddaana ka jirta jidkan iyo dhinacyadiisa wax badanaa looga digay wax badanaa lagala hadlay bulshada caadaysatay inay qashinka dhigaan meeshaan iyo kuwa lamidka ah ee, ee beeraha iyo boodkooda ku soo sikinaya laamiga qarkiisa keenay intaba ee, inaan uga digno kuwa qashinka caadaystay inay keenaan iyo lafaha iyo intay ka soo waaridaan ee, dhulal kale waxaan leenahay qofkii dambe oo lagu qabto ayadoo qashin dhigayso jidkaas gaadiidka ay wadato waa lala wareegaa si buuxda isaguna wuxuu mudan doonaa xabsi Ee, kuwa beeraha yaryarkaa meelaha ka samaystay ee boodka soo saaray laamiga ayagana waxaan leenahay ka sikada hadhowtidii haddaad dhihi doonto geedaha iigu yaallay ee xaggay ahayd haddaba ka siko laamiga laamigu sbace waa inuu helaa ugu yaraan konton mitir ilaa boqol mitir oo inuu helaa laamiga labada dhinacba sbacea waa inuu helaa qofna laga dhegaysan maayo laamiga wakhtiga badan iyo juhdiga iyo qarashka badan lagu baxshay Ee, ciidamada amnigu saacad kasta ay u taagan yihiin inay ilaaliyaan in qofu inta qashin soo qaado ama beer boodkeed soo riixo oo laamiga seero qof laga dhegaysanaayo male Ee, waa mahadsantihiin amarkaas iyo sida ay tahay inaad u qaadan doontaan aan- aan rajaynayna ilaahay hadduu idmo